isbahaysigana cusub ee kenya kwanza ayaa waxa ay markii ugu horeysay sabtidii galankii dambe ay soo gaareen magaaladani mombasa halkani waa fagaaraha tananooka ee magaaladani mombasa bartamaheeda ku yaal isbahaysigan ay horkacayeen madaxweyne ku-xigeenka dalka william ruto hogaamiyaha xisbiga a n c musalia modavadi iyo hogaamiyaha xisbiga fort kenya moses watangula ayaa kumanaan qof oo halkan isugu soo baxay kula hadlay in ka badan toban xildhibaan oo kasoo jeeda gobolkan xeebta ayaa ku heliyey isbahaysigani kenya kwanza booqashadan ay kusoo gabagabeeyeen magaaladani mombasa kwa sababu mmekuja hapa kwa wingi, kwa sababu safari hii tunatembea na watu wa Mombasa, kwa sababu tunataka kutengeneza Kenya moja, na sisi wote tumekubaliana ya kwamba Kenya itakuwa Kenya kwanza. Watu wa Mombasa, tuko pamoja. Mombasa, tuko pamoja. Ndio mimi nimekuja hapa na ndugu zetu hawa Munaona Mheshimiwa Musalia Mudavadi yuko hapa, Mheshimiwa Weta yuko hapa, Rigathi Gachagua yuko hapa, Mudhama yuko hapa, Alice Wahome yuko hapa, shangazi wa taifa Aisha Jumwa yuko hapa. Ndugu zetu wote kutoka sehemu zote za Kenya tumekuja pamoja.
arrimaha ugu waaweyn ee kala hadleen dadka reer mombaasa ayaa waxaa ka mid ahaa arrimaha dhaqaalaha soo ceelinta dekadda mombaasa iyo weliba nooleynta dhaqaalaha gobolkan shaqo oo abuuridda dhallinyarada iyo arrimo kaloo la xidhiidha dhinaca dhaqaalaha Tunataka tumuulize Uhuru Muigai Kenyatta, wewe, tunataka sisi wa pwani utuelezee ni kwa nini ulileta SGR hapa badala ya kuboresha uchumi ukaua wa pwani.
Sisi sote tunalenga mambo ya kuinua Wakenya kutoka kwa hali ya ufukara ili waende juu. Basi hakuna haja tutembee njia tofauti, wacha tuje pamoja, tushikanishe nguvu zetu, tushinde ushindi tarehe tisa mwezi wa nane kwa raundi ya kwanza.
Haya, tunafurahia vijana wengi sana wamefurika.
qaar ka mid a kasoo qaybgalayaasha kulankan ayaa waxay inoo muujiyeen dareenkooda halkan waxaan taageersannaha oo iskugu soo baxnay maanta kenya kwanza u d a taageero aan u nahay haddaan nahay soomaalida soomaalida ku nool bambaasa especially tononoka waxaan aad ugu mahadinaynaa dhammaan madaxda meel kastay joogaan waxaana leenahay doorashada ha ku dhammaata nabad iyo caano iyo bashbash iyo barwaaqo ma rabna doorasho fidno ah insha allah doorashada waxaan ka sugaynaa madaxweyne nabad ku dhasha inuu noo noqdo madaxweynaheenna inuu noo noqdo ruuto insha allah waxaan kaloo halkan ka taageeraynaa wiilkeenna ibraahim dube rahmatullahi wabarakatu. Sisi kama wananchi ya Mombasa, itio ya Tononoka na grupu ya Wasomali, sisi tunakaribisha presidenti yetu William Samoei Ruto.
kenya kwanza ayaa kulankoodii ugu horreeyey ku qabsaday fagaaraheena tononoka ee magaaladani mombasa iyadoona kulankan uu ahaa kulan ay dad aad u badan ka soo qayb galeen maxamed cabdi bawtaan warbaahinta star fagaaraha tononoka magaalo xeebeedda mombasa